halkan waa deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose iminka waxa aan dul marayaa buundada sabiid magaalada afgooye waxay noo jirtaa toddoba kilomitr oo keliya ciidamadii dowladda federaalk ee halkan joogay dagaal ayaa dhowaan looga kiciyey ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaana la wareegay halkan horteyda waxaa ka muuqda difaacyadii ciidamada dowladda federaalk ah ciidamadii dowladda federaalk ee halkan ku sugnaa ayaa markii xilli aroore ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerar kusoo dhardhaareen cagaa wax ka dayay hadda xaaladda deegaanka sabiid waa mid xasiloon wax dhibaataa kama jiraan xilligan aan idinla hadlayo hoosteyda waxaa ka muuqda webiga shabeelle oo maaragtay biyo wanaagsan wada inkasta oo biyuhiisu aysan aada u badnayn maadaama xilli jiilaal ah la joogo laakiin iyadoo sidaasi tahana hareerahayga beeraha ku yaalla way baxayaan sababtoo ah biyaha webiga ayay dadka deegaankanu ka faa'iideystaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin halkan aan joogo waa ay ka horeeyaan la wareegitaanka buundada sabiid waxa uu culays xoog leh ku yahay dowladda federaalka ah oo u arkaysay meeshaani inay tahay difaac muhiim ah hadda magaalada afgooye wax difaaca oo ka sokeeya ma lahan waxaa jirta cabsi laga qabo saacad waliba in xarakada shabaab almujaahidiin ay magaalada weerarto sidoo kale deegaano kale ayaa jira oo xarakada shabaab almujaahidiin horay ula wareegtay sida beriire oo ciidamada dowladda federaalka dagaal la-aan ay ka carareen iyo awdheegle oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dagaal askar badan ay ku jireen kuwo kalena ku dhaawaceen ay kula wareegeen jawiga awdheegle iyo beriire iyo sabiid oo iminka aan idinkala hadlayo waa mid aad iyo aada u xasiloon wax dhibaatooyinna kama jiraan